halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabkii labaad ee samuel wuxuu ka hadlayaa kitaabkani xukunkii boqornimadii nebi daa'uud iyo siduu cadaawayaashiisii uga guulaystay iyo u diyaargarowga dhismaha macbudka waxaanan caawa idiin bilaabaynaa cutubka toddobaad
isunacawiye adiga awoodahe cabdaadiyaanahe cabdan adiga kusiiye isunacawiye adiga awoodahe cabdaadiyaanahe soo macaawiye adiga awoodahe adugaadiyaane soo macaawiye adiga awoodahe cadadan oolnahay soo macaawiye adiga awoodahe markii noogu dambaysay waxaannu si tafatiran kaga hadlaynay dhacdadii qaayaha weyn lahayd ee ahayd nebi daa'uud oo keenaya yeruusaalem sanduuqii ahdiga waxaan aragnay inuu wax wanaagsan abaabulayey haddana waxaynu aragnay in sidii uu u abaabulayey ay ka soo hor jeeday sharcigii u degsanaa qaadista sanduuqa ahdiga waxaana halkaasi si deg deg ah ugu dhintay cuusaah oo ahaa ina abiinadaab haddaba cutubkan toddobaad wuxuu ka hadlayaa hal maado waana ahdigii ku saabsanaa in ilaah guriga daa'uud uu dhisi doono axdiga ilaah uu la dhigtay nebi daa'uud ayaa cutubkan ka dhigaya cutubyada ugu qaayaha weyn leh ee baibalka farriinta baibalka wixii haatan ka dambeeya waxay ku sallaysnaanaysaa ballankii ilaah uu la dhigtay nebi daa'uud daa'uud wuxuu aad u doonayey inuu ilaah u dhiso meel la dhigo sanduuqii axdiga waxaana qorshahaasi raacay naataan oo ahaa nebi ilaah baa markaasi u muuqday naataan si loo saxo waayo ilaah uu oggolaan maayo nebi daa'uud inuu dhiso macbudka waayo wuxuu ahaa nin dhiig badan galay haddaba ilaah wuu jeclaystay wixii nebi daa'uud niyaddiisa ku jiray ee ahaa inuu guri u dhiso isagoo arrinkaasi ka abaalmarinaya ayaa ilaah daa'uud uu ka ballanqaaday inuu u dhiso guri ilaah wuxuu ballanqaaday in boqor iyo boqortooyo ay ku imaanayaan un ama ay ka baxayaan faraciisa loomana jeedo un nebi sulaymaan keliya laakiin waa masiixa oo ah mid ka soo farcamay daa'uud iyo boqortooyadiisa daa'imka ah ilaah wuxuu ballankan u xaqiijiyey daa'uud iyadoo weliba uu yahay sida axdi waxaanay ku qoran tahay iyadoo qoraal ah zabuurka siddeetan iyo sagaalaad aayadaha afar iyo soddon ilaa toddoba iyo soddon daa'uud wuxuu garanayey in boqor uu ku imaanayo farcankiisa kaasoo aan bini'aadan un ahayn sida daacadda ah waa wax dhib badan in la garto waxyi nebiyeedka wixii hadda ka dambeeya haddaan lagu guntin axdigan haddaba waxa dadka qaarkii ay ugu wareeraan ballamada baibalka iyo axdiyadiisa ayaa waxay tahay iyagoo aan fiiro gaar ah siinin cutubyadan oo kale kitaabkii labaad ee samuel cutubkiisa toddobaad waa cutub ahmiyaddiisu ay ku weyn tahay kitaabka axdigii hore kitaabka axdiga cusub wuxuu ku furmayaa kitaabka abtirka ciise masiix oo ah wiilkii daa'uud taasuna way ahmiyad ballaaran tahay waayo ballankii ilaah uu u sameeyey nebi daa'uud waa in la kaamilo markii malakul jibriil uu u muuqday maryama wuxuu ku yidhi sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka koowaad aayadaha soddon ilaa laba iyo soddon sida tan ha baqin maryamaay waayo nimco ayaad ilaah ka heshay bal eeg waad uuraysan doontaa oo wiil baad umuli doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise nin weyn buu ahaan doonaa waxaana loogu yeedhi doonaa wiilka kan ugu sarreeya rabbiga ilaaha ahuna wuxuu siin doonaa carshigii awoogiis daa'uud soo arki maysid dhegayste inuu ilaah kaamilayo ballankii uu nebi daa'uud la dhigtay butros wuxuu ballankaasi ku bilaabayaa kitaabkii labaad ee samuel cutubkiisa toddobaad markii uu dadka wacdinayey maalintii bentekost sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa soddon waxaana qoran sida tan walaalayaalow waxaan si bayaan ah idinku sheegi karaa in awoowa daa'uud dhintay lana aasay xabaashiisuna ilaa maanta waa inagu dhex taal haddaba isagoo nebi ahaa oo ogaa in ilaah dhaar ugu dhaartay isaga inuu dheshiisa midkood carshigiisa ku fadhiisan doono wuxuu hore u arkay oo ka hadlay masiixa saraakiciddiisa inaan isaga haadees lagu dayn jidhkiisuna qurun arag haddaba butros wuxuu soo xiganayaa wixii ilaah nebi daa'uud uu ka ballanqaaday bawlos ayaa wuxuu isna leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka koowaad aayadaha kow ilaa saddex sida tan bawlos oo ah addoonkii ciise masiix oo loogu yeedhay inuu rasuul ahaado oo goonni looga dhigay injiilka ilaah injiilkaas ayuu ilaah markii hore nebiyadii ku ballanqaaday xagga qorniinka quduuska ah oo wuxuu ku saabsan yahay wiilkiisa kii ka dhashay farcankii daa'uud xagga jidhka kitaabka axdiga cusub wuxuu ku soo xirmayaa ciise masiix oo leh sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka laba iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan oo anigoo ciise ah ayaan malaa'igtaydii u soo diray inay waxyaalahan idinku markhaati furto kiniisadaha aawadood anigu waxaan ahay xididkii iyo farcankii daa'uud iyo xidigta waaberi oo dhalaalaysa haddaba intaasu waa dhowr xigasho oo ka mid ah sagaal iyo konton xigasho oo daa'uud ku xidhaya axdiga cusub nebiyadii axdigii hore waxay waxyiyadooda ku sallayn jireen ballamada ilaah ee ka hadlaya boqortooyada hase yeeshee waa maxay boqortooyada samada oo ah tan lagu soo xidhay daa'uud marka ay sidaas tahay waxaad eegtaa kitaabkii yeremiyah cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaa soo socda wakhti aan daa'uud u kicin doono biqil xaq ah oo boqor ayuu ahaan doonaa wuuna liibaani doonaa oo wuxuu dhulka ku samayn doonaa caddaalad iyo xaqnimo haddaba boqortooyadaas ayay nebiyadu ka hadlayaan oo mawduuca barnaamijkooduba ahaa haddaan faalladii dhayreed intaasi ku soo koobno ayaa waxaa habboon inaan isla eegno maaddada ku saabsan jacaylka boqor daa'uud uu doonayey inuu ku dhiso guri uu leeyahay ilaah haddaan xaalkaasi ka eegno kitaabka labaad ee samuel baalka saddex boqol sagaashan iyo toddoba ee axdigii hore qisada ayaannu eegaynaa cutubka toddobaad aayadaha kow ilaa saddex waxaana qoran sida tan oo waxay noqotay markii boqorkii gurigiisii u degay oo uu rabbiga nasasho ka siiyey cadaawayaashiisii ku wareegsanaa oo dhan in boqorkii nebi naataan uu ku yidhi bal eeg haatan anigu waxaan degganahay guri qori keder ah laga sameeyey laakiinse sanduuqii ilaah wuxuu dhex yaal daahyo markaasaa naataan wuxuu boqorkii ku yidhi tag oo wax alla wixii qalbigaaga ku jira samee waayo rabbiga ayaa kula jira bal aynu haddaba fiirinno aasaaska aayadahaas waxaan aragnay in nebi daa'uud uu qabsaday yeruusaalem oo uu ka dhigtay caasimaddiisii dabeetana waxaan aragnay boqorkii tuuros oo aqal boqortooya uga dhisaya buursiyon ugu dambayntiina daa'uud wuxuu keenay sanduuqii axdiga magaalada yeruusaalem hase yeeshee waxaa dhacday markii magaalada la keenay in daa'uud uu bilaabay inuu ka fakaro sanduuqii axdiga waxaa markaasi suuragal ah in habeenkaasi roob badani uu ka da'ay magaalada yeruusaalem markaasuu bilaabay inuu ka fakaro in meel loo dhiso sanduuqii axdiga nebi daa'uud wuxuu u yeedhay nebigiisii ahaa naataan wuxuuna u sheegay waxa uu damacsan yahay daa'uud wuxuu u yeedhay naataan oo ahaa nebi wuxuuna u sheegay waxa niyaddiisa ay tabanayso wuxuu ku yidhi anigu waxaan degganahay guri laga sameeyey geedo kadar ah laakiin sanduuqii axdiga weli wuxuu ku dhex jiraa daahyo naataan wuxuu u sheegay daa'uud inuu bilaabo qorshihiisa uu ku dhoqsado weliba waxaan markaa ay sidaan tahay halkan ku arkaynaa nebi si aan hagaagsaneen ama qorshe ilaah waafaqsaneen qof kula talinaya naataan wuxuu leeyahay tag oo wax alla wixii qalbigaaga ku jira samee waayo rabbiga ayaa kula jira bilxaqiiqa haddii nebi daa'uud aniga uu ii imaan lahaa oo uu igu odhan lahaa waxaan doonayaa inaan ilaah macbud u dhiso waxaan ku odhan lahaa tag oo wax alla wixii qalbigaaga ku jira samee waayo rabbiga ayaa kula jira waa hubaal inaan ninna yidhaahdeen wax yar ii sug aan anigu ilaah barya marka hore hase yeeshee wixii anigu aan idhi ma ahan in rabbiguna uu igu raaco laakiin naataan xaalka si quman ayuu u fiiriyey oo qorshaha daa'uudna wuu wanaagsanaa naataan lama ahayn inay jirto fikrad ka wanaagsan in ilaah macbud loo sameeyo haddaba nebi daa'uud sidaannu horayba idinku sheegnay wuxuu ahaa nin dhiig badan daadiyey sababtaas aawadeedna ilaah wuxuu haatan leeyahay adigu macbud iima dhisi kartid haddaba nebi daa'uud aad buu u jeclaa inuu ilaah u dhiso macbud isagaana magac ku helaya hase yeeshee waxay u muuqataa inaan sida badan daa'uud iska indha tirno markaan leennahay macbudkii nebi sulaymaan haddaba waa daa'uud kii sii ururiyey qalabka macbudka lagu dhisi lahaa oo welibana isku duway qandaraaslayaashii dhisi lahaa hase yeeshee nebi sulaymaan isagaa mas-uul ka ahaa hawsha dhismaha haddaan dib ugu noqonno xigashada kitaabkii labaad ee samuel cutubka toddobaad aayadaha afar ilaa lix waxaa qoran sida tan oo isla habeenkaas rabbiga ereyadiisii baa naataan u yimid oo ku yidhi tag oo waxaad addoonkayga daa'uud ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu ku leeyahay war guri aan dego ma ii dhisaysaa waayo guri ma degin ilaa maalintii aan reer banu israa'iil ka soo bixiyey dalkii masar iyo tan iyo maantadan laakiinse waxaan ku dhex socday teendho iyo taambuug ilaah waxay ahayd inuu hagaajiyo naataan ilaah wuxuu isaga ku yidhi waa inaad daa'uud hadalladii aad u sheegtay ka joojisaa oo uusan guri ii dhisin waxaad ku tidhaahdaa waad ku quman tahay fikrad ahaan inaad doonayso inaad guri ii dhisto hase yeeshee ilaah wuxuu dadkiisa kulukulmi jiray teendhadiisa marka dhanka kale laga eego ilaah wuxuu isku suntay ama calaamadiyey dadkiisa taasina waa sababtii ciise masiix dunida uu u yimid muddo haatan laga joogo laba kun oo sannadood ka hor isagoo qaadaya dembiyadeenna shakhsi ahaaneed yooxana oo arrinkaasi tala ka bixinaya ayaa leh hadalkuna jir buu noqday oo waa ina dhex joogay oo waxaynu aragnay ammaantiisii taasoo u ekayd tan keliya ee aabbaha oo nimco iyo run ka buuxa waxaannu ka akhrinnay yooxana cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad haddaba dhegaystow marka la leeyahay wuu ina dhex joogay ayaa loola jeedaa in teendhadiisii uu dhexdeenna ka taagay hase yeeshee haatan teendho nagulama kulmayo laakiin wuxuu soo gelayaa jidhkeenna markii uu dhulka yimid wuu isku keensuntay ilaah mar waliba wuxuu isku suntaa dadkiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka toddobaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan oo meel kasta oo aan kula socday reer banu israa'iil oo dhan qabiilooyinka reer banu israa'iil oo aan ku amray inay quudiyaan dadkayga reer banu israa'iil ma midkood baan erey kula hadlay oo miyaan ku idhi war maxaad iigu dhisi weydeen guri keder ah haddaba markaan dhanka kale ka eegno ayaa dhismaha macbudka uu noqonayaa fikrad ka timid nebi daa'uud laakiin ma ahayn wax rabbigu uu amray ilaah haddaba dhismaha macbudka wuxuu derajo iyo magac ku siinayaa nebi daa'uud qudhiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka toddobaad aayadda siddeedaadi waxaa qoran sida tan haddaba waxaad addoonkayga daa'uud ku tidhaahdaa rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay anaa kaa soo kaxeeyey xeradii idaha iyo idihii aad raacaysay inaad ahaatid amiir u taliya dadkayga reer banu israa'iil ilaah haatan wuxuu ku leeyahay daa'uud wuxuu ahaa gaban arijira ah markii aan u doortay inuu hoggaamiyo dadkayga haddaan horay idinku sii wado oo aan eego aayadda sagaalaad waxay leedahay sida tan waanan kula jiray meel kastoo aad tagtayba oo cadaawayaashaadii oo dhanna hortaadan ka baabi'iyey oo waxaan ku bixin doonaa magac weyn oo la mid ah magacyada kuwa waaweyn oo dhulka jooga haddaba markaan eegno sidii ilaah uu u arko daa'uud ayaa lagu masaalay inuu ka mid yahay kuwa waaweyn ee dunida jooga haddaba haddii aad daa'uud la barbardhigto hoggaamiyeyaasha kale ama hoggaamiye waliba ee dunida jooga ayaad arkaysaa inuu ka soo dhalaalayo ama ka caansan yahayba haddaba waxyada markaan si sax ah u tarjumo ayaa ilaah uu ku talagalkiisu yahay inuu daa'uud ka soo sarakiciyo dhimashada oo weliba uu noqdo mid masiixa wax la xukuma markii zabanku uu dhammaado haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee samuel cutubka toddobaad aayadda tobanaadi waxay leedahay sida tan oo dadkayga reer banu israa'iilna meel baan u dooran doonaa oo waan ku beeri doonaa inay meeshooda degganaadaan oo ayaan mar dambe dhaqdhaqaaqin ama ayaan ilmaha sharku mar dambe dhibin sidii markii hore haddaba waa sida tan sidii ilaahuu samaynayo wuxuu leeyahay kow dadkayga meel baan u dooran doonaa labo oo waan ku beeri doonaa inay meeshooda degganaadaan oo ayaan mar dambe dhaqdhaqaaqin ilaah hadalladan kol hore ayuu sii sheegay waxaana la qoray muddo haatan laga joogo saddex kun oo sannadood welina ma dhicin hase yeeshee ilaah wuu kaamili doonaa ballamadiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee samuel cutubka toddobaad aayadda kow iyo tobanaadi waxay leedahay sida tan iyo tan iyo maalintii aan xaakinno ku amray inay dadkayga reer banu israa'iil u taliyaan oo adiga waan kaa nasin doonaa cadaawayaashaada oo dhan oo weliba rabbigu wuxuu kuu sheegayaa inuu reer kuu yeeli doono haddaba ilaah wuxuu ku leeyahay daa'uud isagoo naataan u soo marsiinaya guri ama reer baan kuu yeeli doonaa daa'uudna wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan ilaah guri u dhiso ilaah oo kaga jawaabaya niyad wanaagga daa'uud baa leh daa'uudow haatan guri ima dhisi karaysid waayo gacmahaagu dhiig bay leeyihiin waxaadse dibadda keentay niyad samidaada wanaagsan waxaanan magac kugu siinayaa guriga aad sheegatay inaad ii dhisayso aniguse guri baan kuu dhisayaa haddaba hadalladaasu miyaanay ina xusuusinaynin ciise masiix waxaan haddaba idiin sheegayaa dhegaystayaal inaydaan marnaba wanaagga rabbiga uu inoo samaynayo mid ka badan aydan samaynaynin haddaba haddii aynu wax yar ilaah u samayno wuxuu inoogu beddelayaa wax aad u weyn waxaanan cashar ka baranaynaa qisadan nebi daa'uud markaasoo niyaddiisa ay ku dhacday in uu rabbiga wax u sameeyo rabbiguna uu isaga u sameeyey wax ka sii badan wixii nebi daa'uud u damacsanaa inuu sameeyo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka toddobaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa ku qoran sida tan oo markii cimrigaagu dhammaado oo aad la seexato awoowayaasha farcankaaga kaa dambeeya oo kaa soo bixi doona ayaan sara kicin doonaa oo boqortooyadiisana waan dhisi doonaa waxaad haddaba eegtaa marka ilaah uu leeyahay yeeli doonaa ama dhisi doonaa ilaah wuxuu leeyahay waxaan noqon doonaa aabbihiis haddaba markii ciise masiix uu dhimashadii ka sara kacay wuxuu maryamo ku yidhi ha itaabanin waayo weli aabbaha kor uguma aanan tegin laakiinse u tag walaalaha oo waxaad ku tidhaahdaa waxaan kor ugu tegayaa aabbahay oo ah aabbihiin iyo ilaahayga oo ah ilaahiin waxay ku qoran tahay yooxanaa cutubka labaatanaad aayadda toddoba iyo tobanaad haddaba dhalashada cusub ayaannu ku yeelanaynaa xaqa ah aabbannimada aynu ilaah ugu yeedhi karno aabbe waxaan xusuustaa in reer koonfureedku ay odhan jireen eebbaheeyaa igu og waxayna ula jeedaan aabbahay baa igu og macna ahaanna ilaah bay ka wadaan eebbe waxaa kaloo ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka koowaad aayadda laba-iyo tobanaad sida tan laakiin in alla intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasu waa kuwii magaciisa rumaystay ilaah wuxuu leeyahay waxaan noqonayaa aabbihiis isaguna wuxuu noqonayaa wiilkayga haddaba qaybta dambe ee aayadda afar iyo tobanaad ayaa cajiib noqonaysa marka la leeyahay waxaan ku edbin doonaa usha dadka iyo garaacidda bini'aadmiga ilaah wuxuu leeyahay marka ciqaabta isaga la dul saaro ayaan isaga ku edbin doonaa ushayda oo markaasaan aabbihiis noqon doonaa oo isaguna wuxuu ahaan doonaa wiilkayga markii aniga iyo adiga dembiyadayada uu qaado oo xumaanta layna saaro ayaannu ku badbaadaynaa ama aan ku bogsanaynaa dildilaaciisa wuxuu iskutallaabta ugu dhintay aniga iyo adigaba sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka labaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan oo isagu dembiyadeennii wuxuu ku qaaday jidhkiisii geedka saarnaa si innagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisii ishaaciyah ayaa leh sida ku qoran kitaabka ku magacaaban rabbigu wuxuu raalli ka noqday inuu isaga nabarreeyo wuxuu isaga ku riday xanuun haddaba kan daa'uud faraciisa ka imaanaya wuxuu qaadi doonaa dembiyada dunida ishaaciyah baa ka hadlay mar kale oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka konton iyo saddexaad aayadaha afar ilaa lix sida tan sida runta ah wuxuu xambaartay xanuunyadeennii wuxuuna qaatay murugadeennii laakiinse waxaynu ku tirinnay mid balaayo ku dhacday oo ilaah uu dilay oo dhibaataysan laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna waxaana loo nabarreeyey xumaatooyinkeenna edbintii nabaaddiinnadeennana dushiisay ku dhacday dildillaaciisiina waynu ku bogsannay dhammaanteen sidii ida baynu u hallownay midkeen waluba jidkiisu u leexday oo rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaatooyinkeenna oo dhan marka haddaba nebigu uu leeyahay dildillaaciisiina waynu ku bogsannay maxaynu ka bogsannay waxaannu ka bogsannay dembiga dembigu dhegaystayaal waa cudur aad u xun oo dadka ku dhaca sababtaasaana ilaah uu u leeyahay waxaan ku edbin doonaa usha dadka iyo garaacidda bini'aadmiga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee samuel cutubka toddobaad aayadda shan iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiinse naxariistaydu ka dhammaan mayso isaga sidii aan saa'uul uga dhammeeyey oo kale kaasoo ahaa kii aan horta fogeeyey markaan dhinaca kale ka eegno ayaa aayadahaasu ay leeyihiin inkastoo faracii daa'uud si xun u xadgudbaan ayaa haddana ilaah uu ku dhammaynayaa qorshihiisa daa'uud iyo faraciisa ilaahna sidaas wuu sameeyey markii uu keenay sayid ciise masiix dunidan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee samuel ayaannu eegaynaa cutubka toddobaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo reerkaaga iyo boqortooyadaadaba waxaa laga dhigi doonaa kuwa weligood hortaada ku raaga oo carshigaaguna weligiis wuu dhisnaan doonaa ilaah wuxuu u qaatay ballankaasi mid ahmiyad sare leh sida ku qoran zabuurka siddeetan iyo sagaalaad aayadaha soddon iyo afar ilaa soddon iyo toddobo waxaa ku qoran sida tan axdigayga ma jebin doono oo wixii afkayga ka soo baxayna ma beddeli doono mar baan waxaan ku dhaartay quduusnimadayda oo daa'uud been uma sheegi doono farcankiisu weligiisu waari doonaa carshigiisuna wuxuu u waari doonaa sida qorraxda hortayda ka ifaysa oo wuxuu weligiisba u sii jiri doonaa sida dayaxa iyo sida markhaatiga daacadda ah oo cerka jooga waxaan haddaba arkaynaa in ilaah axdi uu la dhigtay nebi daa'uud mana uu burin doono haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee samuel cutubka toddobaad aayadda toddoba iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan haddaba siday erayadaas oo dhan iyo tusniintaas oo dhammu ahaayeen ayaa naataan uu ula hadlay nebi daa'uud haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa salaaddii daa'uud ama baryootankiisii sida ku qoran cutubka toddobaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qoran sida tan markaasaa boqor daa'uud gudaha galay oo rabbiga hor fadhiistay oo wuxuu yidhi sayidow rabbow laakiinse waxaad kaloo ka sii hadashay reerkaygu wuxuu wakhti dheer noqon doono oo sayidow rabbow taasu macaadada dadka
maryamoo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay dhalay markaasaa la yaabo mucjisay dhalay iyadoo rag mogbay malaa'ig salanto markaasay gurowdo mucjisay dhalay maryamoo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay dhalay markuu yuusuf arkuu kama lumayo markaasay caliyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulfanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin